namadsanysa bismillahi raxmaan raxiim dhulkii hirshabeelle loo yaqaana weliba shabeelle u mara degmooyinka hirshabeelle beledweyne ilaa iyo balcad waa dhammaantood waxaa saameeyey fatahaada roobka iyo isku dartan weliba shabeelle iyo ciliina meelaha ugu darana waa magaaladii beledweyne walow la dhigi karo weliba shabeelle maalmeed ka dambeysa rooska biyaha ay kusii socdaan laakiin hadda dhammaantood degmooyinka weliba shabeelle maro dhan waxaa saameeyey fatahaad roobka oo wakti badan da-ayo iyo biyaha webiga oo nambarkii ugu dambeeyay gaaray oo meeshii qarka ku goostay marka biyihii webigii iyo banaanka isku nooc noqday marka beerihina way baaba-een tuulooyinkii laga deganaayo dhana guryihii ka guyoobay marka magaalada beledweyneha hadda xildhaanka ugu badan ay ka dhacdaa dhimasho dhaweed ay ka dhashahay ilaa sagaal ruux biyaha ku dhinteen marka walaashi waxaa le hirshabeelle waxay la mid tahay soomaalida ay bisaadkan gobolada soomaalida biyuhu saameeyeen gobollo badan ay saameeyeen laakiin haddana raas weyna ku jira oo caawa ugu dambeysa magaalada buuro berde iyo jalaq iyo mahada iyo aaradiisa beledweyneha hadda muddo labaatanka cisho ugu dambeysay dadka ku dhimanaya bal waa gartay beledweyne waayadan saad sheegtayba aad ayaa wararkeeda loo hayay oo ay dad ku dhinteen fatahaadaha intii ay jireen waa la soconnaa bal mahadaay iyo jalalaqsi iyo buulo burde dhulkaas aad hadaay ii sheegtay inaad xataa qaarkood soo martay iiga waran ilaa khatar intee la-eg ayay bulshada ku hayaan fatahaaduhu sar horta waxaa jirta dadku waa dad iska soomaaliyeed oo dad iska beeraley ah oo dadka beeraha weliga isticmaalaan deegaanka weligana deganaayeen qararka weliga deganaayeen oo meel ku dhow biyaha weliga qarkiisa ay beertii iyo gurigi ku yiileen marka roobkii markuu saacado badan doo weligiina uu buuxa waxaa soo baxaya biyihii dhammaan dhulka beerihii iyo xaafadihii waxaa loo wareegay biyo fatahaadihii dhici jiray meelana tegi jireen dhan way tageen degmada buurburda hadda hal xaafadna guyuhu way jiri jireen wadadana way jari jireen dhici jira fatahaado hadda waxaa dhacday ilaa saddex xaafadood ayay biyuhu galeen ay godoomiyeen meelo cusubna caawa ayay kasii bilaaween jalalaqsi sidoo kale magaalada way kala xiran tahay biyaha kala xiray meerihii iyo waxay baabiyeen iyo guriyihii maxaday dhammaanteed way la wareegeen xaafadihii iyo beerihii meel hadda la dhihi karo way badbaaday ilaa lix degmo oo hirshabeelle ah oo balcad ilaa beledweyne biyaha fatahaada webiga iyo roobka oo iskudarsoomay waxaa ka jira barakac aada weyn oo beeraha iyo dadka iyo saameeyey magaalada beledweyne afar xaafadood ay ahayd in ka yar boqol kamid laakiin dhammaantood dadka guryaha guryo u galay dad ilaa sagaal ruuxa ay ku dhinteen cid kasta oo mataqaanaa in caawiso rabtana waxaa u suurta gelin inay guryaha u galaan oo dooman iyo biyo iyo riski ah walka biyaha ayaa waxay gaareen meelana weligeed gaari jirin way marka waxaan dhigi karnaa hirshabeelle waxaa culaas weynaa ka jira waa gartay wasiir bal waxaad iiga warantaa xajmi aada u badan oo waxaad sheegtay in fatahaadaha roobka iyo webiga oo iskaashaday inuu saameyn ku yeeshay labadaas gobol ee shabeellada hoose shabeellada dhexe iyo hiiraan degmooyin badan oo ka mid a marka maamul ahaan ilaa iyo haatan maxaad u qabateen dadka tabaalaysan maamulada degmooyinka iyo waxaa shaqeynaayo iyo goboratalaasha labada gobol anaga ka xukuumad ahaan oo na mataqaanaa deegaanadaas oo dhan guddi waxaa la dhisay fatahaada looga xisaaray waxaan ka shaqeynaa meel walba oo balbadan ka jiro hadda gobolka hiiraan a mataqaanaa fatahaada ku bilaabatay magaalada beledweyne gobartooraha iyo guddigii wasaaradda gargaarka oo ay hilidka iska lahayd way ka shaqeeyaan hay-adaha internationalkaas iyo w s b iyo eelo kale waamida waa nagala shaqeynayeen waxaa kaloo nagala shaqeeyay hay-adda shadmana waxay gaarsiisay nambar yar oo kooban oo la dhigi karo waa emergency annaga laakiin ka dawlad ahaan waxaan caawinayna dadka siyaabo kala duwan oo gacanta dawladda u gaaraysa dadka ayaa jirtay meelaha qaarkood beledweyne iyo mahadaay oo kale iyo waa xubno kamida dawladda iyo xukuumadda intaba waa gurmudka ala taagnaayeen laakiin waxaan way naga weyn tahay fatahaadda hirshabeelle way ka awood badan tahay statka hirshabeelle way ka awood badan tahay waxaan u baahannahay gacan caalami